sabuuraddii soddon iyo koowaad rabbiyow adigaan isku kaa halleeyaa yaanan weligayba ceeboobin oo xaqnimadaada igu samata bixi dhegtaada ii soo dhig oo dhaqso ii samata bixi dhagax weyn oo xoog leh ii ahaw iyo guri laysku daafaco si aad ii badbaadisid waayo waxaad tahay dhagax weyn oo ii gabbaad ah iyo qalcaddayda haddaba magacaaga daraaddiis ii hoggaami oo ii hanuuni oo iga bixi shabagga dabinka ah oo ay qarsoodiga iigu dhigeen waayo waxaad tahay qalcaddayda gacantaada ayaan ruuxayga u dhiibayaa waayo waad isoo furatay rabbiyow ilaah runta ahow waan necbahay kuwa hawada beenta ah ka fikira laakiinse rabbigaan isku halleeyaa naxariistaada waan ku farxi doonaa waanan ku raynrayn doonaa waayo dhibaatadii igu dhacday waad aragtay waanad ogeyd qaxarka naftaydu ku jirtay oo weliba iguma aad xidhin gacantii cadowga oo cagtayda waxaad taagtay meel ballaaran rabbiyow ii naxariiso waayo cidhiiri baan ku jiraa oo murug baan la ilgo'aa oo naftayda iyo jidhkayguba way taag darnaadaan waayo noloshaydu waxay ku dhammaatay colool xumo cimrigayguna taahid oo dembigayga daraaddiis ayaa xooggaygii ii gebay lafahaygiinna way wada qarribmeen cadaawayaashayda oo dhan daraaddood ayaan waxaan noqday mid ceebaysan xataa deriskayga aad iyo aad baan ugu hor ceeboobay oo kuwa iyaqaanna way iga cabsadeen oo xataa kuwii debadda igu arkay way iga carareen sida qof dhintay oo laga samray ayaa layska kay iloobay oo waxaan ahay sida weel jabay waayo waxaan maqlay kuwo badan oo caytamaya iyo cabsi dhan kasta igaga wareegsan oo intay ii wada tashadeen ayay waxay ku arrinsadeen inay nafta iga qaadaan laakiinse rabbiyow adigaan isku kaa halleeyey oo waxaan idhi waxaad tahay ilaahay wakhtigaygu gacantaaduu ku jiraa haddaba iga samata bixi gacanta cadaawayaashayda iyo weliba kuwa isilciya gacantooda wejigaaga anoo addoonkaaga ah igu iftiimi oo igu badbaadi raxmaddaada rabbiyow yaanan ceeboobin waayo adigaan kuu qayshaday kuwa sharka luhu ha ceeboobeen oo shi'ool ha ku dhex aamuseen ha carab beeleen kuwa beenta sheegaa oo kan xaqa ah si qalafsan wax uga sheega iyagoo kibir iyo quursasho leh wanaaggaagu weynaan badana kan aad u kaydisay kuwa kaa cabsada oo weliba aad bini'aadmiga hortiisa ugu diyaarisay kuwa isku kaa halleeya dadka shirqooladdiisa waxaad iyaga kaga qarinaysaa joogistaada qarsoon oo carabka dirirtiisana waxaad iyaga kaga qarinaysaa taambuug mahad waxaa leh rabbiga waayo wuxuu raxmaddiisa yaabka leh igu tusay magaalo xoog weyn laakiinse anigu waxaan degdeg ku idhi indhahaaga hortooda waan ka go'ay habase yeeshee codkii baryootankayga waad maqashay markii aan kuu qayshaday quduusiintiisa oo dhammay rabbiga jeclaada rabbigu wuu ilaaliyaa kuwa aaminka ah kan waxa kibirka ah falase aad iyo aad buu u abaalmariyaa kuwiinna rabbiga wax ka rajaynaya oo dhammow adkaysta oo qalbigiinnu ha dhiiranaado